waxyaabaha faraha badan ee baraha bulshada iyo dadka qaar ay isdhex wadaan wax ka jira haba yaraatee ma jiraan soomaalidu waxay dhahdaa si xun waxusheeg sixir ka daran ma habboona waxaan la hubin oon xaqiiqo ahayn in dadka lagu maran habaabiyo xajku waa rukni ka mid a arkaanta islaamka mana habboona haba yaraatee in la siyaasadeeyo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumaddana wuxuu ku hayay culays iyo aada iyo aada u weyn dadaal fara badanna way ka gashay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dhan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay loo igmaday hawshaas waxay ka sameeyeen dadaal aada u tiro badan sistamka mahadwaha ka gaadhae waxaa haya wadanka sacuudiga iyo wasaaradda xajka wax soomaaliya iyo xukuumaddu ay gooni u hayso ma ahayn waanu si wanaagsan baanu ugala shaqaynay ilaahina waa noo suurtageliyey inay si wanaagsan ku dhammaato cid walba oo ka qaadatay kaalinna waan uga mahadnaqaynaa xujayda soomaaliyeed mar kale waxaan cod dheer ugu sheegayaa inay imaan doonaan xajka berito hadduu ilaahay idmo waxaan la kulmi doonaa mar kale shirkadihii si aan ugala hadallo waxyaabo badan oo khuseeya iyaga hadda si hordhaca waxaan u sheegaynaa inaysa arintaasu soo dhammaatay xajkana la imaan doono wax dhibaata oo haba yaraatee ka jiri doonana ma jiro dowladduna waxay diyaar u tahay wax inta ka dhiman kaalinteeda inay ka qaadato si ay ugu fidiso tashiilaadka inta ka dhiman si ay shirkaduhu howlahooda si fiican ugu gutaan xujayduna waa imaan doonaan halkan ayay ku xajin doonaan insha allahu tacaala waqtiga xajka iyo acmaashu ay bilaabato